ama bacd fayaa ayuha annaas itaquu llaha tacaala waatiicuuh
sheekh cabdulxayi sheekh aadam waa khadiib si weyn ay bulshada soomaalidu ay u taqaano gaar ahaana kuwa ku nool magaalada muqdisho sheikhu waxa uu caan ka noqday baraha bulshada sanadihii ugu dambeeyey isagoona khudbadihiisu ay noqdeen kuwa dhinaca baraha bulshada si weyn loogu baahiyo inta badan khudbadaha sheikhan ayaa waxa ay yihiin kuwa uu ku gorfeeyo wacyigelin dhinaca siyaasadda iyo baraarujin la xiriirta xaaladda ay soomaalidu ay haatan ay ku nooshahay mujtamac ku faana qabyaaladda ama qabiilka haddii la rabo in la bedelo soomaalida waxay ku maamaadaa calool waxay ku bukotay laguma daaweeyo wixii caloosha ku xanuunsanta haddii loogu celiyo way ka sii daraysaa bulsho wixii baabi'iyey daawo uma noqdaan kor aa looga qaaday marka maxaa yeelay daawo ma aha qabiil qabiilku leanna qabiilku ma aha wax la kasbada ma ah qofku wuxuu ku faanan karaa wax asagu uu shaqaystay sheikha oo waraysi gaara siinayay warbaahinta star ayaa waxa uu sheegay in khudbadihiisu ay yihiin kuwa uu inta badan uu usoo xulo wacyigelinta bulshada soomaaliyeed fahamka diinta islaamka oo saxan iyo weliba sidoo kale in ay ku noolaadaan dowladnimo toosan khudbada saan bay ahayd ani khudbada waxaan ku salaynayay baahida markaa jirta ama waaqaca markaas ummadda ay ku sugan tahay hadday tahay xilli dagaal oo dagaalada iyo wixii ku saabsan iyo si loo joojin lahaa iyo nabadaynta aan xooga ku saarayay hadday tahay wakti horumar iyo dhismo ummadeed uu socdo ama waxbarasho ahaado ama arrimo bulsho ha ahaado yacni yani saa un bay u ahayd lakin waxaa ku cusubun yacni ogaanshaha la ogaaday oo social mediaha uu qaaday fariinta laakiin fikirka iyo arrimaha ku jira oo dhan horey ayay u dhici jireen marka wax ku cusub ma jiro
sheekh cabdulxayi sheekh aadam ayaa hadalkiisa isagoo sii wata waxa uu sheegay in qaabka uu khudbadaha usoo gudbiyey ay yihiin kuwa ay bulsho badan ay u riyaaqeen islamarkaana waa haatan uu ku howlan yahay siday culammada isaga kaashan lahaayeen ka hadalka waxyaabaha ay bulshada ay sida weyn ay ugu baahan yihiin si markaasi wacyigelin ay u helaan dhallinyarada waanu ku tala jirnaa inaan khudabada isku xirno oo mawaadiic yani nolosha dadka taabanaysa ah aan wadaagno fikir aan wuu jiraa laakiin weli ma saldhiganin oo meel rasmi ah uma aanan samaynin oo dadkii aan sugu keenno laakiin ka fikir ahaan culimo aan la xirino way jirtaa masaajidda aan si gaara aan saaxiibo u nahay oo yani tawjiihaadka aan kala qaadano way jiraan laakiin dalladaas weyn insha allahu tacaala mustaqbalka waan rajaynaynaa inaan culimadu intay isugu imaadaan ay noqoto maxaan isbuucaan kala hadalnaa bulshada sheikha oo dhowaan booqday magaalada gaarisa ee xarunta gobolka waqooyi bari haatana ku sugan magaaladani mombasa kuna sii jeeda magaalada nairobi ayaa waxa uu sheegay in uu ugu baaqayo soomaalida dalkani kenya ku nool in ay si weyn uga qayb qaataan xoojinta iyo xiriirka iyo wada noolaanshaha bulshooyinka kala duwan ay la nool yihiin si ay markaasi uga qayb qaataan horumarka deegaanadayihiin hadda mombasa sida ganacsiga ay ugu dhex jiraan oo suuqyo wax la sheegay iyagoba ay leeyihin ama suuqa ha ahaado cuntada ha ahaado ama suuqa dharka ha ahaado ayaga ayaa inta badan la wareegay oo gacanta ku haya marka runtii waa waa horumar fiican soomaalina ciddii wax heshaba iyo meeshay ka heshaba in kale oo ku hareeraysan oo ay wax la wadaagayaan ay wax siinayaan ayaa jira waa dad wax kala qaybsada waa dad wax wada cuna waa dad isjecel maxamed cabdi bowtaan warbaahinta star magaalo xeebeedda mombasa